Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaanno internetka ku leenahay ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaaliyolabaatanka disembar sanadka labakun sideed iyo toban afrikada bari waa kowdii barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay shantii iyo soddon daqiiqo ee subaxnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed ismaan iyo jacfar kukaay
barnaamijka qodobada aanu idinku hayno maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay maanta marti ku yihiin gabdho dhallinyaro ah oo barta kuliyadda caafimaadka caafimaadka markuu guud ahaan yahay wuxuu kala baxaa labo preventive iyo curative wuu kala baxaa preventive waxa waaye public healthga buu kuseeyaa oo waxa waaye ka hortegidii curativena waa medicinkii oo waa daaweyntii adu caafimaadka fakaliyadiisa inta badan haddaan jaamacadaha aragtin in gabdhaha ayaa ku badan
inta barnaamijka uu socdo waxaan sidoo kale ka marnayn heesaha heesta maanta aan idin haynano waxa ay tahay
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii mar kale ku hanjabay inuu si guud ahaanba u xiri doono xadka maraykanka iyo mexico islamar ahaantaasina uu gargaarka ka jari doono dalalka honduras guatemala iyo salvador haddii kongareesku ku guuldaraysto inuu meelmariyo lacagaha uu u rabo in lagu dhiso derbiga xadka maraykanka iyo mexico dhowr fariin oo twitterkiisu ku soo qoray jimcihii ayuu trump waxa uu sidoo kale weydiistay in wax laga bedelo sharciyada soo galootiga ee waddanka maraykanka hadalka trump ayaa imaanaya xili ay hakad ku jiraan howlihii shaqo ee qaar ee dowladda maraykanka kadib markii laysku raaci waayey miisaaniyadda ay dowladda ku shaqaynayso uu trump rabo in lagu soo daro lacag gaaraysa shan bilyan oo dollarka maraykanka oo lagu qarashgarayn doono derbi laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico
ciidamada ammaanka dalka masar ayaa saddex weerar oo kale gooni-gooni ah oo ay qaadeen waxa ay ku dileen afartan ruux oo la tuhunsan yahay inay ka mid yihiin mintidiinta dalkaasi weeraradan ayaa ka dhacay waqooyiga sinai iyo jiza sida ay maanta ku warantay wasaaradda arrimaha gudaha duulaankan ayaa imanaya maalin kadib markii qarax loo geystay bas kuwa damaashaadka ah oo waday dalxiisayaal u dhashay waddanka vietnam halkaasoo ay afar ruux ku geeriyoodeen wasaaraddu ma sheegin in dableyda la laayay ay ku lug lahaayeen qaraxii jimcihii ay ku gaabsatay in ciidamadeedu ay soddon qof ku dileen weerar ay ku qaadeen aag ay qolyaha la bartilmaameedsaday gabaad ka samaysteen oo ku yaala jiiza wasaaraddu waxa ay xustay in ragga la dilay ay ahaayeen argagixiso qorshaynayay weeraro isxixiga oo bartilmaameedsanaya hay-adaha dowladda iyo dalxiiska ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale toban ruux oo la tuhunsan yahay in ay xagjir yihiin ku dilay waqooyiga sinai masar ayaa wajahaysa dagaal ay ku hayaan maleeshiyada ururka dowladda islaamka wakaalada wararka dowladda masar ayaa sheegtay in dagaalyahanadaasi lagu dilay dagaal foolkafool ah oo rasaas laysku adeegsaday wasaaradda arrimaha gudaha masar ma sheegin faahfaahin la xiriirta jinsiyadaha maleeshiyada iyo haddii uu jiro khasaare ciidamada ammaanka soo gaaray bayaanka wasaaradda ayaa lagu sheegay in saddexda weerarba ah ay mar keliya dhaceen
duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso ka soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saaraynaa gabdhaha soomaaliyeed ayaa sannadihii ugu dambeeyey baranayey kulliyadaha caafimaadka gaar ahaan xilliyada jaamacadaha haddaba gabdhahaas markii ay dhammeeyaan jaamacadda ma helaan fursado shaqo maxay ku doorteen barashada caafimaadka iyo weliba su'aalo kaleba waxaa barnaamijka toddobaadkan marti ugu ah raaqiyo maxamuud cabdow iyo maryan sakariya xaaji oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada xilligan wax ka barta gudaha magaalada boosaaso maryan sakariye waxay ka mid tahay haweenka dhallinyarada ah maryan kusoo dhawaadna barnaamij waan dhowahay n yuusuf waan ku dhowahay idaacadda bal kuliyadda barato maxaa ku doonata n caafimaadka waan bartaa kuliyad ka mid ah waxaan ku doortaa aan isdhihi karaa baahiyo loo qabo bulshada ay u qabaan n baahiyo ay u qabaan haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan ka mid ahay baahiyahaasaan u baahanahay baan ku doortay oo dee waxay yihiin oo kaleeto waxaad baranaysaa oo kaleeto sida n aad u dhaqan lahayd sida aad u dhaqan lahayd aad u hagaajisan lahayd ubadkaaga sida nutrationka oo kaleeto nafaqadaradoodii iyo waxyaabo badan dee adiga dumar baa tahay hooyaa tahay way ku anfacaysaa in badan bay ka anfacaysaa waayahay haweenka inta badan xilligan waxa ay door muuqda kaga jiraan waxbarashada gaar ahaan kuliyadda caafimaadka oo inta badan xarumaha caafimaadka waxaa lagu arkaya haween bal maxaad ay haweenka oo adigu a ka mid tahay oo kuliyaddaas aad barato aada is oran ka dhaha waa ku doorateen aad baad umahadsantahay yuusuf dabcan kuliyaddan caafimaadka gabdhuhu waa u badan yihiin balse haatan sidoo kaleeto ragguna ma ay yareystaan oo raggu hadda waaba nala siman yihiin baan isdhihi karaa dabcan kuliyadan waa kuliyad ka faa'iido badan kuliyadaha kaleeto waayo qofka hadda barta engineerinka ama kombyuutarka waxa uu baranaya dee waxyaabaha uu baranaya qof kombyuutar hadduu baran kombyuutarkaas uunbuu baranaya balse tan waa ay ka duwan tahay oo waxaad baranaysaa naftaada wuxuu waana ka dhadhan duwan yihiin marka adiga khuseeyaan oo adigu baranayso faa'iidadeeda sidoo kaleeto faa'iido aad u muhiim ah bay u leedahay bulshada qofka caafimaadka barta khaasatan gabdhaha faa'iidooyin aan lasoo koobi karin ayay u leedahay waayo gabadhu inta badan gabdhuhu waa hooyooyin maxay ahayd toole guryaha ayay joogaan marka waxay daberaysaa qoyskeedii oo idil hadday ahaan lahayd lagaba yaabo hadday u aadi lahayd farmashi ama meel kaleeto in looga soo duro ina iyadu durayso ama dabcan dee caafimaadkuna afka uunbuu ka yahay waa kuliyado badan yahay qof walbaa marka mid gaara ayuu bartaa marka faa'iidooyin aad u fara badan ayay gabdhaha u leedahay qorshaha kuliyadaas waxaa inta badan la dhahaa haweenku ay kaga firfircoon yihiin kuliyadaha kale maxaa diidaya in la barto kuliyadaha kale ee qaar inta badan gabdhaha aad baad u mahadsan tahay yuusufow waa runtaayo kuliyadan gabdhuhu way ku badan yihiin ama way kaga firfircoon yihiin haddaan si kaleeto dhaho ragga sababtoo ah kuliyadan caafimaadku waa kuliyad aad u faa'iido badan khaasatan gabadho kaleeto maxay ahayd toole uma ay wanaagsanada kuliyado kale inay barato dabcan injineerinkoo kaleeto akoontigoo kaleeto balse kuliyadan waa kuliyad dabcan ay ku maarayn karto qoyskeedoo kaleeto hadday dabcan nutrition ahaan lahayd ama dabcan caafimaadkaoo dhanba waayo hadda kuliyadaha qaarkood sida nutrashnkoo kaleeto waa nafaqada marka kuliyadahaasoo kaleeto waxa ay kaa caawinayaan in ay gabadhu ay markay barato in ay hesho ay noqoto hooyo wanaagsan hooyo aqoon leh haddana aqoon u leh dabcan maxay ahaytoole wax kasta oo cuduro ama caafimaadka la xiriira waxaa laga yaaba gabadha kaleeto oo dabcan aqoonta leh balse kuliyadaha kaleeto baratay in ay intaa dhakhtar taagan tahay balse tan waa ay ka duwan tahay oo dhakhtarka dabcan intaada u tegin waxaa jira kahortag inay kahortagiba garanayso oo ay ubadkeeda iyaduba gurigeeda intaysanba dhakhtar keenin ee iyadu daweysato marka faa'iidadeeda aad ayay u fara badan tahay oo uga duwan tahay kuliyadaha kaleeto ay gabdhuhu bartaan
qorshaha waxaa jira hadda xarumihii caafimaadka magaalooyinka soo badanaya mcjyadii magaalooyinka badanaya inta badan waxaa la yidhaahdaa haweenku kuliyadaas waxay u doorteen sida ay fursad shaqo uga heli lahaayeen taa ma qabtaa maya yuusufow dabcan dad fara badan ayaa sidaa yidhaahda balse ma aysan ahaa kuliyadan haweenku dabcan de wax kasta horta inkasta bulshada badankeeduba ay haween tahay haddana dee wax kasta oo hoseeya msajka kaleeto waxa taga waa hooyadii dhalaanka marka dee bulshadii waa khasab maxay ahayd toole barka ugu badan hadduu haween yahay in ay iyagu dabcan kuliyadan doorteen oo iyagu isku dabaqi karaan marka maxay ahayd toole sidaas waaye dabcan waad mahadsantahay yuusufow way jirtaa fursadaha ugu faraha badan oo laga shaqeeya caafimaad way tahay balse gabdhuhu taas uma doortaan inkastoo khasab kugu tahay dee markaad waxbarato aqoon leedahay inaad shaqo heshid shaqooyinka la helana ay ugu fara badan tahay caafimaadku haddana taas waa ay ka duwan tahay oo gabadhu waxay u baranaysaa in ay ku dabaqdo ama ay wax ugu soo kordhiso bulshadeeda sidoo kaleeto dabcan dee inay fursad shaqo ku abuurtona waa waa khasab hadda kuliyadan la dhaho kaleeto midwayfarigo kaleeto dabcan dee inta ugu fara badan waa fursadaha shaqada lagu helo oo maxay toole hooyada khuseeya gabdhaha ka shaqeeyana waa gabdho marka hadday ay bartaan gabdhaha midwayfariga bartay waxa yaraanaya dhibaatada ay hooyadu la kulmi lahayd oo dabcan hooyo guri ku dhasha oo dhigbax ku yimaado baa naaqusmaysa haddii la helo dee gabdho yaryaroo u firfircoon in ay si wanaagsan hooyada ay u dhaliyaan marka taas ayaa sababtay ma aha inay gabadhu lacag uun ka samaynayso ama fursad shaqo ay ka samaynayso waayahay maryan baa siinaya maryan ee mala qabtaa fursaddaas ama hadalkaas iyada sax waa la qabaa waxaan ku darsanayaa abaayo raaqiyo intii ay tiraahday habluhu haddii ay doonayaan ay shaqo ahaan u baranayaan kuliyadan caafimaadka nooc walba ha ahaatee fakaltiya badan tahay inan kasta wa iska qori lahayd mar walba hadda waxaa jira hablo barta kuwa kale fakaltiyada kale aan caafimaadka ahayn barta sida siyaasada oo kale sida dhaqaalaha oo kale marka haddii ay lacag ka sameynayaan gabdhuhu way baran lahaayeen wayna kusoo biiri lahaayeen baa oran karaa caafimaadka iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan gabdhaha caafimaadka dhigta waaya adiga maxaa ku dooratay marka inaad kuliyadaas aada baratid waxaan ku doortay aniga baahi aan u qabo waxaan noqonayaa hooyo soomaaliyeed baan noqonayaa marka baahi aan u qabo haddeer aan u qabo ama hadhow aan u qabi doono baan ku doortay baan oran karaa wiilasha idinka ayaa kaga badan ee kuliyadahan marka bal waxaad iga wartaa ee wiilasha doorkooda halkay kaga jiraan barashada ee caafimaadka wiilashu way bartaan caafimaadka kama marna wayna ka mid yihiin ardayda barata caafimaadka ama ku shaqaysa oo haddeerba dhakhaatiirta badankooda rag marka ayaga way bartaan oo way ku shaqeeyaan oo waxaan way ku dhex jiraan cilmigii balse hablihii baa kaga badan hablahana waxaa loo aanayn karaa oo laleeyahay uga badan yihiin waa iyaga oo ah dee lafdhabartii bulshada oo noqonaya hooyooyin oo ah hooyooyin saas uga badan yihiin oran karaa waa u simantihiin dhanka waxbarashada waa u simanayaa waxbarashada haa
waaya raaqiyo maxaa qorshaa marka markaad dhamaysid kuliyadda aad dhiganaysid haatan ee caafimaadka aad baad umahadsan tahay yuusufow dabcan kuliyadanba waxaan u doortay inaan bulshadayda iyo naftayda iyo dabcan ummadda soomaaliyeed baan wax ugu qabto insha allah dee markaan dhameeyana waxaan rajeynaya inaan noqdo qof aqoon leh oo waxa ay baratay bulshadeeda uga faa'iideysa sidoo kaleeto waxaan waxyar ku darsanayaa maxay ahayd tole siday walaasha ka dhawaajisay kuliyadan dabcan inkastoo aan u wada simannahay wiilashaiyo gabdhaha waxbarashada aan u simannahay haddana kuliyadan inta badan marka hadda dhakhaatiirta magaaladeena boosaadan waa wada niman balse adiga hadda toban sano kabacdi waxaa rajeynaya inay wada dumar noqdaan waayo anaga hadda ragga anaga kaga badan meerkii la arko kuuliyadaha oday medicine ahaan lahayd public health adu caafimaadka fakaliyadiisa inta badan haddaan jaamacadaha aragtid gabdhaha ayaa ku badan taas marka insha allah waxaa rajeynayaa in haatan meesha ay dabcan wiilasha ku badan yihiin ama dhakhaatiirta farabadan faraha badan loo tago oo wiilasha ah inay taas bedelkeeda isbedeli doonto oo dhakhaatiir haweene ay soo bixi doonaan mustaqbalka dhow dee taasna waxaa ka mira keeni kara waa gabdhaha baranaya hadday sii wataan waxbarashadooda oo sidii loogu talagalay u dhameeyaan insha allana waan rajeynaya inay taasi dhacdo aan kugu daraya inta badan hadda farmashayaasha ee goobaha m c ejyada dumarka u badan maxaa ragga keliya u leedahay iyagaa fursadaha shaqo hela waa mahadsan tahay m c hka dabcan saa ii sheegaysid dumarka ayaa u badan dabcan dee taas waa ahaa msku waa maxay ahayd toole shaqada ugu badan waa hooyada iyo dhallaanka de hooyada iyo dhallaanka hadday tahay waxaa kaga firfircoon wiilasha gabdhaha oo dabcan dee haddii laba hadda qof oo isku wax soo wada bartay lamana dhihi karo hadda markii msho kale la tago lama dhihi karo dee dhakhaatiirta joogta haween cudurada haweenkay qaabilsayen ma aysan aha balse waxaa la ogyahay haweenkan imaanaya in aysan nimanka waxu sheegan karin ay gabdhaha waxu sheeganayaan maadaama maadaama ayyiin haween uur leh haween dhalaaya markaa saas ayay uga badan yihiin dhanka emsajka oo kaleeto gabdhuhu farmashiyaashaoo kaleeto dabcan way ka shaqeeyaan way jiraan gabdho fara badan oo ka shaqeeya balse kuma aysan badnaa intaad baranaysay ee fursad muga heshay inaad baratical samaysid oo xarunta aad wax ka barato ee caafimaadka si hadhow aad adiga oo dhisan aad caafimaadkaaga ugu dhamaysid ma jiraan fursado manila siiya intaad baranaysaan caafimaadka in eh, si baratical aad xarunta dhexdeeda ugu samaysaan in aad baad u mahadsan tahay dabcan yusufow haa inta badan n barati horta waxaan qaadana waa tiyari sidoo kale baraticalku kama aysan maqnaa n maxay ahayto goobaha caafimaadka magaalada ayaan baratical u tagna hadday ahaan lahayd emsage iyo dabcan n weli horta aniga n waxaa dabcan waxbaa ii dhiman oo sanadada ugu dambeeya marka jaamacadda tahay baa n is- isbitaalka weyn oo kaleeto aad tegaysa sanadka ugu dambeeya meelahaas haddii ilaha eedmo n markaasoo kaleeto isbitaalkaad tegaysa saasay tahayna ardayda dabcan caafimaadka barta n in jaamacadaha magaalada ku yaal ka barta kulli way tagaan emsajada iyo isbitaalada kulligood way ay tagaan waa ayna practicalna waa ay ka helaan teeda kaleeto waxaa een, maxay ta beeninayaa ardayda inta badan ama bulshadeena inta badan waxay aaminsan tahay waxaa lagu leeyahay een, xag- maxaad barata caafimaad caafimaad ba soomaaliya ka barataa baa lagu leeyahay een, faa'iido ma yeelanayo marka taas waa been waayo een, anigu waxaan aaminsanahay qofka een, dalka wax ka bartay een, in uu uga dhunda een, daloolo ama wax kasta uu ka og yahay ha baahiyaha uu ka og yahay qofka dib- dibadda wax ku bartay waayo maanta een, casharkaan soo barto anigoo kaleeto haddii aan ama cudurada aan soo barto kaleeto waa cudurro aan igu khoseeya ama aanay igu dhaceen ama hooyadayba ku dhaceen walaa dabcan dee faamilkayga uun bay ku dhaceen waxna waan ka qaban karaa laakiinse dabcan dee haddii la dhaho qofkii een, qorbaha ka yimid teeda kaleeto taasna waxaa sabab u ah een, een, bulshadeena soomaaliyeed ba wuxuu ku leeyahay hebeloo halkan soo booso ka dhameeyey jaamacad miyaa aniga idaweynaya marka insha allah taas markii een, dabcan bulshadeena laga dhilidgareeyo oo laga tirtiro ayay horta taasi imaanaysaa in dabcan qofku ku dhiiranaado waayo anaga hadda ardaydeena weliba khaasatan medicinta ardayda barta waxaa lagu leeyahay arday een, soomaaliya medicine ka bartay muxuu hadhu xagee shaqo ka helaya yaase u tegaya dabcan taasna dee ardayga hadduu suudaan aado ama etoobiya aado kole casharada waa sidii uun oo isku cashar baa qaadanaysaan balse laakiin fikradii baa kala duwan waxay aaminsan yihiin bulshadeena soomaaliyeed khaasatan bulshadeena magaalada boosaaso qofka hadduuba baxoba haba ahaata uu tago etoobiya jaarkeena ah oo wax ka soo barto inuu profesor yahay balse kii dalkiisa ka bartay u saxbad aqoon marka taasna insha alla inay bulshadu ka waantowdo oo dabcan ay aaminaan qofka een, juhdiga u galay oo dalkooda jooga oo dalkooda wax ka bartay een, in ay aaminaan ayaan rajaynayaa taasna dabcan waxaad tirtiri kartaa waa ardayda haatan wax bartay oo dabcan qaarkood ay wadaan een, in ay bal bulshada ka saaraan fikirkan ah qofka dalka bartay waxba ma yaqaan ee kii dibadda ka yimaaday baa loo tegay qof xitaa dibadda waxaa laga yahay aan waxba aqoon intaa dabcan hadda cudurada een, faraha badan oo een, bulshadeena een, maxay ahayd oo saamaynta kule waxaa laga- waxaa ka mid ah cudurka tiifowga la dhaho hadda tiifowga kaleeto een, qof kasta oo dhakhtar u taga waxa lagu leeyahay tifow baa ku haya tifowga madaxa qofka madaxu xanuuno oo hadda dhakhtarta waxa lagu leeyahay tifow baa ku haya waa khalad tifowga madaxa maba qabto sideeda banaanba cudur madaxa ku dhaca ma aha calooshu ku dhaca marka taas dee bedelkeeda waxay noo ah een, markii dhakhtar dibadda uu ka yimaad wuxuu doono kugu xaaqo aad yeeshid taasna dhibaato aad u fara badan ayay u keeni kartaa bulshadeena ugu dambeyntii eh, gebagabada barnaamijka dhalinyarada ayaan soo gaarnay idaacadda eh, v o a gaar ahaan barnaamijka madasha Eh, maryan ugu dambeyntii eh, horey eh, dugsi ama iskuulka secondaryga uga soo baxday jaamacaddi baa usoo dallacday markaad dooranaysay kuliyaddan yaa kugu qorsheeyey maadigaa fikirka lahaa muwaalidka lahaa mise eh, dad kale ayaa kugu eh, tashkiiladeeyey inaad baratid eh, kuliyaddan caafimaadka waa mahadsantaha waa su-aal aada u wanaagsan yuusufow horta aniga facultiga aan barto waa faculty la yirahdo public health Een, caafimaadka markuu guud ahaan yahay wuxuu kala baxaa labo preventive iyo curative buu kala baxaa preventive waxa waaye public healthga buu quseeyaa oo waxa waaye ka hortegidii curativena waa medicinkii oo waa daaweyntii marka een, preventiveka ayaa horeeya baan oran karaa een, iyo medicinka sida ay tahayba marka hadeer waxaa jirta oo kaleeto idh idbiyada kuwan dadka barkacayaasha ah oo kaleeto een, waxaasoo dhan wax- ka hortegidda een, cudurka intuusan imaan waxaa qaabilsan kuliyadda la yirahdo public healthga marka saa darteed waxaan u doortay xanuuno badan baa dilaaca markasta een, goo- waxaan deganahay anagu hadeer aanba ku noolnahay soomaaliya way xanuuno badan tahay way een, dhibaatooyin badan tahay saa darteed baan ku doortay cidna iima doorin aniga ayaa doortay oran karaa Een, aad baad u mahadsan tahay yuusufow dabcan waa siday maryan sheegtay oo maxay toole dalkeena soomaaliya maadaama uu een, weliba aan khaasatan meeshaan ku noolnahay ma puntland haa haasatan magaalada boosaaso maadaama ay kuleylo tahay boosaaso khaasatan cuduro ka dilaacaan dee aanan dhakhaatiir wanaagsanna haysan sida maryan ka dhawaajisay in dabcan ka hortagi bal loo sheego dadkan weliba cudurada wax looga hortagi lahaa waxaa jira waxaa jira goobo inta badan la yiraahdo gaariwaa oo caafimaadka aysan gaarin meelahan dariska nala ah bal qorshihiina idinkoo dhallinyara oo waxbartay maidinku jiraa intaad isxilqaamtaan inaad mar un gaadhaan goobaha la yiraahdo gaariwaa oo hooyada ay dhallaanku aada ugu dhaban yihiin goobaha laamiga ka baxsan aad baad umahadsanta yuusuf dabcan haa maxay ahayd toole insha allah qorshaha iyaga koowaad ayaa ah markaan jaamacadda dhammayno dee waxaanu u baranayba kuliyadan oo aan kuliyadaha kale uga dooranay waxa weeye inaan bulshadayada aan wax u qabanno maadaama dee wiilasha gabdhuhuna aysan isku mid ahayn gabdhuhu markasta ay dabcan jecel yihiin in ay bulshadooda dhibaataysan kore usoo qaadaan in ay wax ka bedelaan marka waa fursada kowaad aan isbaan isdhihi karaa insha alla markaan jaamacadda dhammayno in aan bal bulshadayada aanu waxu baranay in aanu waxu qabanno insha allah intaas ayaa toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsantahay jacfar kulan wanaagsan dhegaystayaal kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisanaya la dheeli doonaa waxaana wuxuu ay isku arki doonaan maanta oo kale waxaa la dheeli doonaa horyaalka dalkaasi ingiriiska kulamada dhici doona waxay kala yihiin naadiga brighton and hove albion ayaa waxay la dheli doontaa naadiga everton fulham waxay la ciyaari doontaa naadiga hardsfield town halka naadiga leicester city ay la dheeli doontaa naadiga carit tottenham iyo hatsbar tottenham hatsbar waxay la dheli doontaa naadiga wolverhampton wonders watford iyo newcastle united ayaa ballansan kulanka ugu dambeeya kulamada maanta dhici doonana waa liverpool iyo arsenal naadiga kubadda cagta liverpool ayaa horyaalka hadda hogaaminaysa waxaana ay iyadu ka faa'iidaysatay guuldarooyin isxixiga oo naadiga kubadda cagta ee manchester city oo horyaalka kula tartamaysay ka soo gaartay waxaana hadda ay u baahan tahay in sidoo kale mar kale ay badiso si ay horyaalka usii xaqiijiso in ay horey ugu sii socoto islamar ahaantaasina ay natiijada iyo ay keenayso ay doonayso inay hore ugu sii socoto islamar ahaantaasina ay horyaalkaasi dhibcaha ay ka sarraysa naadiga kubadda cagta manchester city sii ballaariso liverpool ayaa hadda waxay iska leedahay kooiy konton dhibcood naadiga tottenham ayaa labaada afartan shan dhibcood ayay iska leedahay manchester city saddexaad ayay ka dhacday afartan afar dhibc ayay iska leedahay chelsea afartan dhibcood naadiga arsenal waxay iska leedahay soddon iyo siddeed dhibcood kulamada kale ee isla horyaalkaasi maalinta beri dhici doona waxay kaleyihiin naadiga crystal palace iyo chelsea banley iyo westham united southampton waxay la dheli doontaa naadiga kaalin saddexaad ku jirta manchester city united waxay la dheli doontaa waa naadiga manchester united ee naadiga a f c barnmouth kulamadaasi dhammaantood waxa ay dhici doonaan maalinta beritaa sidoo kale horyaalka dalkaasi yaaniga kulamada maanta dhici doona waxay kaleyihiin naadiga yuventus iyo zamdoria ayaa waxaa ay dheeli doonaan goordhow waxaana ku xiga oo kulamada kale ay kala yihiin kieva drona waxay la dheli doontaa naadiga fresinel naadiga imboli waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee inter milan waxaana genoa ay la dheli doontaa fiorentina sidoo kale rome iyo barma ayaa ballansan lazio torino sasole atlana udanes waxay la dheli doontaa naadiga caleri napoli ayaa la ciyaari doontaa naadiga bologna milan waxay la dheli doontaa naadiga spal horyaalka naadiga yuventus ayaa hogaaminaysa konton dhibcood ay iska leedahay napolina afartan iyo kow dhibcood inter soddon iyo lix dhibc ay iska leedahay lazio kow iyo soddon dhibcood inter dhowaan waxaa ganaaxay xiriir kubadda cagta dalkaasi talyaaniga kadib markii taageerayaasha naadiga inter ay falal cunsurinimo kula dhaqaaqeen ciyaartooy ka mid ah naadiga napoli kulankii ugu dambeeyey labada kooxood wadayeesheen oo inter gooli waxba ku adkaatay taa daraaddeeda waxaa lagu ganaaxay in labada kulan ugu soo horraysay naadiga inter dheli doonto ay ku ciyaaraan garoon aanay taageere inter ka mid ah uusan joogin oo sidaasina ganaxooda uu noqon doono waxaa sidoo kale kulamada dhexi doona ka mid ah dhinaca iyo zeri aada marka aynaga gudubno liigaha dalka sbain kulamo xiise badan ayaa maanta iyaguna dhici doona oo kulamo ayaa dhici doona horyaalkaasi dalka sbain marka laga gudbo oo waxaa hogaaminaya dhinacaasi horyaalka dalkaasi spain naadiga kubadda cagta ee barcelona oo kulmadii ugu dambeeyey iyadu laftigeeda natiijo wanaagsan gaaraysay marka la fiiriyo kulmada dhacayay waxaana horyaalkaasi aanan dhegaystayaal dhici doonin kulmo maanta sida muuqata balse fasaxyada sanadka cusub iyo ayay ku kala maqan yihiin waxyaabahaase lagu soo laabto iyo sida kooxo ay isku arki doonaan waan idiin soo gudbin doonaa binta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
imaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha buu nala socodsiinayey markana waa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa cali najiib iyo heestii faaduma codkaasi macaane cali najiib iyo heesta faadumo waxa ay gebagebo u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jamaal axmed cismaan iyo anigoo jacfar rufaay baa idinla socodsiinayay dhinac soosaaristana maxamed cabdi xasan sandheere buu ahaa intaannu idaacadda galabta ku kulmayno nabadgelyo xaddiyaa soo siday furihii jacaylkana ma iska fororshaa ficnaantii horeetiyo farxaddiyaa soo siday furihii jacaylkana ma iska fororshaa horta horta yaana fududaan yaana fududaan horta horta yaana fududaan yaana fududaan fartusow ma